halkani waa washington lantab soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagabana ee hiriirka fmada geeska africa iyo internetka oad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin soddonka bisha oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
qodobada idaacadda saaka aan idigu haynu dhegaystayaal waxaa ka mid ah dalka jabuuti roobab laxaadley ay ka da'een maalmihii lasoo dhaafay iyo walaac laga qabo buundadii isku xidhaysay xaafadda balbela iyo magaalada jabuuti qaybeheeda kale in halkaasi ay mushkilad ka dhacdo
weligii waa la soconnaa aadna waan u foojigannahay anakoo had i goor la xidhiidhna in ragga nooga soo diraya wararka roobka gobolka carta weeca bekavin marka haddii ay roobabku hoogaystaan oy intaa aad uga da'aan dixdu ay soo rogmanaysaa laakiin iminka ahaan wax dhibaatay ma jiraan oo la mari karaya waxaa kaleo aanu idiin haynaa beeralayda gobolka sanaag oo ka soo kabatay abaartii ku dhufatay sannadkii hore iyo wax soo saarkooda oo kor u kacay bilihii ugu dambeeyey
waxaanu beernaa haruun waxaanu beernaa sarreen waxaanu beernaa arabakri waxaanu beernaa khudrad hadday tamaano tahay hadday basal tahay hadday kaabash tahay hadday geedwey tahay xagga sare oo dhan waa beer maydhan fuulka iyo haddii allaba kuu roon yahay noocaan ka bixin ma jiro
waxaa kaleoo dhegaystalaan idiin haynaa ganacsatada gobollada baay iyo shabeellada hoose oo ka cabanaya isbaarooyin sharci darro ah iyo jidgooyo halis ku ah ganacsigooda ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka austareeliya iyo xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka oo ka soo jeeda xisbiga talada haya oo xilkii laga qaaday kadib markii la ogaaday inay haystaan dhalashada waddamo kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin ha markaas waxaad isku dhawaataan dhegaystayaal warkii dunida
dad bannaanbaxaya oo gadoodsan ayaa weeraray dhismaha baarlamaanka ismaamulka kurdiyiinta ciraaq ee magaalada arbiil gadoodkan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha ismaamulkaasi mascuud barazani oo shaaca ka qaaday inuu xilka ka degayo dibadbaxayaasha oo aad u cadhaysan ayaa weeraray gudaha baarlamaanka halkaasi oo ay ku sugnaayeen xildhibaano iyo suxufiyiin madaxweyne barazani ayaa ka codsaday shacabka kurdiyiinta inay xilka madaxweynaha meesha laga saaro isagooo ku baaqay in awoodda xilkaasina lagu wareejiyo ra-iisul wasaaraha iyo ogolaanshaha baarlamaanka iyo maxkamadda
maantoo isniin ah waxaa dalka maraykanka la wada sugayaa eedeymihii u horreeyey ee ka soo baxa dembi baadhista madaxa bannaan ee ku saabsan faragelinta uu ruushku ku yeeshay doorashadii maraykanka arrintan ayaa imanaysa iyada oo uu madaxweyne donald trump dembi baadhistan ku tilmaamay mid ujeedo gaar ah laga leeyahay qaar ka mid ah wakaaladaha waaweyn ee wararka ee dalka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in maantoo isniin ah la filayo in xeerbeegtida loo xilsaaray arrintan ay shaaca ka qaadi doonaan eedeymihii ay hayaan iyo dadka la soo eedeeyey
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a gobolada bariga somalilan oo ka mida meelihii ay ugu xooga badnayd abaartii ku dhufatay wadamada geeska afrika sanooyinkii aynu soo dhaafnay ee ay ku naf waayeen boqolaalka qof islamarkaana ay ka dhammaadeen xoolihii ay haysteen ayaa haatan lagu soo warramayaa inay ka soo kabanayaan waxyeelladii abaarta gobolka sanaag oo ay ku yaalaan degmooyin badan oo ku fiican wax soo saarka beeraha ayaa bilihii ugu dambeeyey dalaga beeruhu uu kor u kacay wariyaha v o eda ee gobolka sool cabdikariim olol ayaa dhowaanta socdaal ku tegay degmada jiidali oo ka tirsan gobolka sanaag waxaanu waraystay qaar ka mida beeralayda oo sheegaya in wax soo saarkoodu uu kor u kacay socdaal aan dhowaantani ku tegay gobolka sanaag gaar ahaan deegaanka jiidali ayaa dadka deegaankaasi waxa ay iga warameen beeraha iyo sida ay uga soo kabanayeen abaartii ka dhacday dalka waxaana kula kulmay beeraha halkaasi dhallinyaro aada u fura badan oo iyagu ka shaqaynaya dadka beeraha leh ayaa sheegay in ay dalaga haatani beerahooda uu kasoo go-ay oo aada u wanaagsan yahay xasan maxamed yuusuf waa beeraleyda jiidale ee gobolka sanaag wuxuuna iga waramay tacabka beeraha jiidale iyo wax soo saarka ay sameeyaan
waxaan joogaa jiidali gobolka sanaag way ka tirsan tahay waxaan ahay beereli halkan waa beer waxaa nooga baxa galleyda oo tana sida baamiye basbaas barbarooni baradho basal kaabash waxyaabahaas oo dhan ka baxa hadhuudh wuxuu waa ka baxaan waa ka soo kabanaynaa oo barwaaqa ka dhacda meesha hadeer waa fiican tahay waxa uu noogu cilad weyn waa tamaandhadaas oo cudur naga dhacay unbaa nooga bixin oo aan markii aanu beerraba cudur baa ku dhacay de sida kale waa iska fiicanna wax shidaab kale ma jira xilliga abaarta wallahi waana saamaysay oo dee midhka waxa weye dadkaaba halka isugu yimiba oo halka miceen bideen halku biyaha xitaa dhiiriga ama ha jiidheen ama ha ruuqsadeen ama halama hamoodeen qudradda oo xoolaha u guraya dhibaa waana saamaysay aad bay noo saamaysay laakiinse haddeer waad moodaa haddeer waa dareeminaa kasoo kabasho suuqgeynta waa iska fiican tahay dee waxaan u diraa ceergaabo boosaaso jiidariyada kafaa'i ka qaadato iyadoo xafidsayba meel kale looma raadsiso etoobiya halka ma soo gaadho ceergaabo inay soo timaado waa laga yaaba laakiin dee halkan uma timaado halkan waa isku filanta halkan waa meel isku filan wey odayaasha deegaanka jiidali ee gobolka sanaag ayaa sidoo kale ii sheegay in boqolaal qarni ay jireen beerahooda oo kuwaasoo baahida deegaankooda daboola caqil axmed khayr xasan axmed ayaa isaguna iga waramay inuu ku garaadsaday beeraha gobolka sanaag iyo waxsoo saarka dadka deegaanka ay sameeyaan waxaanu beernaa hadhuudh waxaanu beernaa sarreen waxaanu beernaa arabikri waxaanu beernaa khudrad wixiina ka sarreeyo hadda halka soo jooga khudrad baa ku wada beeran hadday tabaandho tahay hadday basal tahay hadday kaabash tahay hadday geedweyn tahay xagga sare oo dhan waa beer beedhan wiyeera ceel ku soconayo marka noocaanaa beerini haddeeru risiqu xoogaa maartee isbedelay maahae waagii hore fuulka iyo haddii allaba kuu roon yahay noocaan ka bixin ma jiro anigu waagaan yaraa waa halkaa fuulkaanu ka guran jirnay maalinta markaanu ariga raacno anoo yaroo kuraya marka hadda roobka markuu yaraaday baa xoogaa isbedelee noocu waliba waa ka baxa noocu waliba deegaanka jiidile ee gobolka sanaag waa xoolo dhaqata beereley kuwaasoo xoolaha iyo beeraha aa si weyn ugu taxalluuqa geesta kalena waxa ay leeyihiin goobo waxbarasho oo caankaa deegaanka gobolka sanaag oo ay ka soo baxeen dad caankaa guud ahaan deegaanada soomaalida waxaana arkaasi v o a uga waramay jaamac cabdilaahi cali shirdoon
dadku dadkan halka ku nool inay yihiin xoola dhaqato beeraley kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo afartankii in laga qaatay halakan waxsoo beeraha ilaa laba boqol oo tallaabana markii hore dadka la siiyey si ay ugala soo baxaan waxbeerasho jiilkii jiilkan ka horreeyey waxay beeran jireen sarreenka iyo hadhuudhka dooxadan aynu dhex fadhino daadka soo mara sarreenkuna waa ku goyi jira hadhuudhkuna waa ku goyi jira taasi waa dhinaca beerashada haddii aan u gudbo dhinaca waxbarashada dugsiga jiidaliyad waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo lixdankii jiilkii ugu horreeyey ee lagu aasaasay kun iyo sagaal boqol laba iyo lixdankii waxaa ka mid ahaa korneyl cabdicasiis xasan siciid xoghayiheen dowladaha hoose ee siciid ninkii la odhan jiray siciid bare waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo baalayax brofeysar baalayax waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray haddii allaba kuu reeyahay maxamed muse siciid socdaalkaan ku tagnay ayaa wuxuu ahaa mid si weyn looga dareemayey oo wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha iyo dooxooyinka kala duwan ee dadku xoolodhaqatadu ay si weyn noloshooda uga duwan tahay deegaanada kale ee la dariska gobolka sanaag waxaana uu ahaa gobolka sanaag meelaha abaartii aadka u dareyda ay ku dhufatay si weyna ay halkaasi u naafaysay xoolaha iyo beeraha kasoo kabashada ay haatan kasoo kabanayaan ayaa waxa ay tahay dadka noloshooda mid wax ka bedelaysaa inkastoo ay jiraan meelaha abaartu haatan ay kasii jirto cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
degestayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a cimilada dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa toddobaadkii iminka dhammaaday laga daraamayey isbeddel weyn waxaana hoos u dhacay kulaylkii xaddhaafka ahaa ee ka jiray magaalooyinka badan oo ay ka mid tahay magaalada caasimada ah ee jabuuti sidoo kale roobab laxaad leh ayaa ka da-ay degaamada qaar dadweynaha ku nool xaafadda belbela oo ka tirsan jabuuti ayaa ka walaacsan buundadii ay kaga tallaabayeen dooxa u dhexeeya xaafadda belbela iyo caasimada jabuuti inteeda kale wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya dalka jabuuti oo saddexdii maalmood ee u dambeeyey ay ka da'een roobab si weyn dadku ay gu qabowsadeen ayaa haatan ka gudbay wakhtigii kulaylaha xagaaga ee aadka loo dhiibsan jiray iyadoo la galay wakhtigii qabowga inkastoo hadda roobabkii ay joogsadeen lama odhan karo way qaadeen waayo daruur aad u culus ayaa weli dul joogta jabuuti iyadoo si wanaagsan ay u sii muuqdaan goobihii roobabku ay biyodhigaan iyo xareedda weli sii wadhan dhulka qaarkii waa kuwan qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti oo iga warramay wakhtigan qabowga iyo roobabkan aadka uga asalaamu calaykum walaal magacayga waxaa laydhahaa ciwal xaashi kaahin waxaa dee waad arkaysaa waxaan ka soo baxnay iminka xagaayo iyo kuleelo dee waad ka garanaysaa jabuuti maanta iyo dee waad arkaysaaba dee inaa maanta iminka dadka qaarkood inay funaanada xidhan yihiin alxamdulilah wax lagu bedelayo oo kalena ma jirto maasha allah sanadba sanad ka dambaysa sanadkii horeba qabowgu wuxuu noo ahaa baraf buu noo ahaa kuleelkuna dee kuleel buu ahaa iminkana waadi arkaya maasha allah habeenkii iminka bustayaal baan huwanaaba maalintiina waadi arkaya casar wixii ka dambaysa inaa funaanada la qaadanaya deeta waadi arkayaba dee kaadee roobkiina waad arkaysaaba shalay ugu dambaysa waadi arkayay maantadan waa kaasi soo haysta caawa in lagu diiyan kale allahu aclam dee waad arkay waqtiyadii noo bilaabmeen kuleelna ka baxnay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle magacayga khayib ibraahin nuur baa la dhahaa horta walaalka u dayn badan baan xagaa iyo kuleel soo aragnay maantana dee maasha allah maadaama roobku aad noogu daayay dee kuleelkii wuxuu nuga qabiyo jabuuti noo aragtay roobku inuu aad ugu daayay waqtiyadii qabowgaan gale walaalka dee maadaama u dee dhulkiina dee maanta iminka roobku aad noogu daayay dhulkuu noo qabobay jabigii baa isbedelay hawadii baa isbedeshay markaa waa maasha allah ilahi baan ku mahadinaa iminka ahaana waxaa dee la rajaynaya inuu ilaahay dee maaragtay ramxad ilaahay noogu sii wado alxamdulilah ma ilahay ma u mahadnaqinaa dam hadda ilaahay baa leh marka hadda wakhtigii iminka funaanaha iyo waxaa la xidhanayey oo dee kuleelkaan ka baxnay marka awilla dee dhar waxaa la xidhan jiray shalmaashay waxya noocaasoo dee xagaaga loo xidhan jiray iminkana wakhtigii baa isbedelo dee maadaama roobkii noo daay waa xilligii dib funaanadaha bustayaashay waxaa loo caymadiyey marka ilaahay baan ku mahadnaqinaa kusimaha agaasimaha guud ee wakaalada jabuuti ee saadaasha hawada maxamed ismaaciil nuur ayaa isna iiga warramay roobabkan iyo wakhtiga qabowga ee jabuuti u bilaabmay wakhtigan waa wakhtigii roobka la sugayey waa dayrtii waa roobka deyrta roobkaas xeebtu kasoo oo habeenkii saqar dhexe ilaa subaxa marka haddaan dib ugu noqdo saadaasha hawadu waxay leedahay saddexda bilood soo socda waa bisha tobnaad kob tobnaad talayo tobnaad oktoobar noofembar decembar roobka ka dii doona wadankiina markaa leeyahay jamhuuriyadda jabuuti roobabkii caadiga ayaan heli doonaa insha allah roobab caadi aan heli doonaa marka roobabku waxay u badnaayeen jabuuti caasimada ay aad u biyadhigeen jabuuti caasimada waxay deeyeen labayo toban milimiter carta lix milimiter shabeeley lix milimiter damerjoog shan bekavan laba sagaluun waa sideed marka waa xeebuun wuxuu roobkaasi maray marka waqtigan waa waqtigii dayrtii waa roobka la sugayey waxaan leenahay ilaa roob khayran oo keen mudane agaasime bal waxaad nooga warantaa dixdii soo rogumatay iyo saameyntay ku yeelatay magaaladan jabuuti waa sidee
weli waa la soconaa aadna waan u foojiganahay anakoo hadi goor la xidhiirna ragga nooga soo diraya wararka roobka gobolka carta weeca bekavan marka haddii ay roobabku xoogaystaan oy intaa aad uga da-aan dixdu ay soo rogmanaysaa laakiin iminka ahaan wax dhibaatay ma jiraan dixduna roobku aad buu u fiican yahay oo la mari karaya roobabkan inta badan waxay kala saareen maalmahan jamhuuriyadda jabuuti waxay dadku si xoog leh uga cabanayeen kulayl ziyaada waxaa la moodaa xagaagii iyo jiilaalkii uu kala saaray wakhtigii qabowga la galay iminka jabuuti bal ka waran waa run waxa weeye su-aalahaasi aad bay nagu badan yihiin waxa weeye waxaa la odhan jiray bishan tobnaad dadku waxay odhan jireen habeenkii dhaxan bay noqon jirtay laakiin inta dambe waxaa moodaa in indhadadii amase imiditi imiditiki aad u biiray oo dadku kala saari laayihiin waa bishii sagaalaadba mise waa tii tobnaad marka taas waxay ku xidhan tahay waxay weeyaan isbedelka cimilada wax badan baa isbedelaya oo cimilada isbedelaysaa oo waxaa la moodayaaba
si kastaba ha ahaatee roobabkan ayaa ku soo beegmay wakhti dalka jabuuti xoog looga dareemayay maalmahan kulayl siyaadaha oo dadku ay aad u dhibsanayeen dhinac kale dadku waxay aad uga walaacsan yihiin oo mas-uuliyiinta jabuutina ay isha ku hayaan dixda amba dooxa kala qaybiya degmada belbela iyo magaalada jabuuti inteeda kale maadaama kaabadii isku xidhaysay marka hore ay meesha ka baxday dariiqa amba wadada qudha ee hadda la wada isticmaalaana uu dhex jeexayo dooxaasi amba dixdaasi taasina ay keeni karto haddii ay soo rogmato in degmada belbela ay goodoon ka noqoto magaalada jabuuti inteeda kale rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington ganacsatada ku nool gobolka bay iyo gobolada baay iyo shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya isbaarooyin sharci darro ah iyo jidgooyooyin mararka qaar hakadgeliya isku socodka labada gobol iyo ganacsigooda wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan arrimaha ku saabsan nooga soo diray baydhabo ganacsatada xoolaha koonfur galbeed waxay sheegeen in dhibaato dhanka amniga ay ku qabaan wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka baydhabo oo gobolka baay ka tirsan iyo afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan halkaasi oo ay sheegeen inay kusoo kordhayeen maalmihii lasoo dhaafay jidgooyooyin lacaga fara badan looga qaado waxay xuseen waddadaasi inay kala kulmayeen muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin isugu jiray dhac kufsi iyo jirdil loo geysto qofkii lacaga laga waayo ganacsatada xoolaha iyo odayaal dhaqameedka ayaa kulanka ay isugu yimaadeen waxay ganacsatada kusoo bandhigeen cabashooyin ku aadan dhibaatooyinka lagu hayo manuur madkeer oo ka mid a ganacsatada xoolaha u iibgeeya magaalada muqdisho ayaa caddeeyey muddooyinkii lasoo dhaafay inay sii kordhaysay jidgooyooyinka lasoo dhigo waddada ee lacagaha looga qaado gaadiidka iyo ganacsatada ay u raran yihiin wuxuu kaloo sheegay isbaarooyinka yaalla waddada u dhexaysa afgooye iyo baydhabo qaarkood lagu qaado lacago kala duwan oo ah isbaarooyin hore looga qaaday waddada wali abashee inta ku jeediyaane dadkii hoola ka ganacsaday oo irinka baawurta saareeyay hamar andaraay haddii una ana jidkan dhabadangana niika kahaaya sillinku balaawa daafed weligayna ma aragna asbaaro waktagii oo badanaaytay hogaamiye kooheedka jari hataa meel asbaaro markaas taallanoo ka qaado waa ba aragnay meel adahamoodii oo lamben roogna asbaaradiyo sheeng leega asbaaradiyo sheeng berweyna asbaaradiyo sheeng oo lamben roogna oo hatan meel cidle aan hayne magaalada ee daafad dhatiya ete maamulkii oo nay askarti meelo roogdii warwalaangmadii meelma aw roogdana sidee lanki erhina la jirdiray la leefgaraa'ay guratu badiisa ka tumi tangye iyada aan ku hugno maybaa kalena inay suubiyay beeso oo haan asbaaralay maya dhac'e baawurkii irin saaran iyo labaatan milyan daafadii onay maylaraay afgoy dhatiyo lakuku gaade oo sharcina aan hayne dawladna aan kaar wadane dadka oo meelo roogo asbaaradan taara lay aamo waxay kaloo ganacsada xoolaha u iibgeeyey magaalada muqdisho sheegeen in korarka lacagaha isbaarooyinka looga qaado ay caqabad ku tahay isticmaalka waddada gaar ahaan dadka xoolaha ka ganacsada oo aan awoodin inay maalmo ku xayirnaadaan waddada maadaama xoolo nool ay gaadiid u saaran yihiin
hooli baawur saardaana nafleeyu ani baawurkana niinkuka dhammayna codsadaana dowladda federaalka taasan jeediyaan malaaq macalin isaaq oo ka mid ah malaaqyada magaalada baydhabo oo kulanka ganacsada cabashooyinkooda ay ku soo bandhigeen ka hadlay ayaa sheegay inay sii kordhayso dhibaatooyinka laga soo sheegayo waddada baydhabo iyo afgooya isku xirta taasi oo u baahan buu yidhi in wax laga qabto may ku cabadaane isbaarooyin badan oo jidkan iskihiraaw baydhabo iyo xamar dadkii xoola ka ganacsadaay cabasho badan isbaaro badan oo liin adkaysada waay iyo laka qobadi way ka qobadeena ciidamo dariiska dawladda inkajaru in wallaku qobadu yaa insheegaana marka koowaad in tan xoolo leeyu dadkii suuqa xoola irinka ku roraay oo baaburto kiraysadaay oo jidkan ka dhaqamaaya xamar iyo iska hiraaw iyo baydhawo khaasatan meelil eraaw magaalada wallaweyn yo mayliku ku qaadohaya beese caqli angalaana oo dawladdana cashuurtianin xaroodanna lacagtaasoo ilaa laka sheegay labaatan iyo koo milyan labaatan ilaa milyan dhan oo isbaaradii leega sheeng isbaaradii berweyne sheeng isbaaradii ee bahalkii sheengle leewaana iyo on roogna dhulkaasna iyo on haysana iyo dadkaas dhibaatayo hay
muddooyinkii lasoo dhaafay jidgooyooyinka ayaa ku soo badanayay waddada halbowlaha ee xidhiidhisa muqdisho iyo baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a sharci cusub oo ay dowladda australia oo loo ugu jirtay ayaa saameyn ku yeeshay isla xisbigii talada hayay sharcigan oo dhigaya in qofkii haysta dhalasho labaad aanu xil sare qaban karin ayaa keenay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka australia iyo xildhibaano ka tirsan xisbiga talada haya ay xelalkoodii waayeen kadib markii maxkamadda sare australia ay caddaysay inay dhalasho labaad ay haystaan haddaba arrintan ayaa waxaan ka waraystay ibraahim cumar baafo oo ah suxufi ka howlgala warbaahinta australia arrintan waxay salka ku haysaa marka hore dowladda ayaa waxa ay wax ka bedeshay qaadashada dhalashada waddankan australia taas oo aad ay u adkaysay islamarkaana cabashooyin badan ay dadku kaga soo yeedheen dabadeedna waxaa dowladdu ay u suurta gashay in arrinkii ay baarlamanka u gudbiso waxaana arrinkii markii dambe dib ugu soo celiyey dowladda aqalka sare taas oo ay sheegeen inaanay macquul ahayn waxa dowladdu xilligan ay la timid sababtoo ah dalkan austraaliya dhalashadiisa qofka marka uu degenaanshaha laba sano uu haysto horey ayuu ka qaadan jiray dowladduna waxa ay keentay in afar sano qofku uu degenaansho haysto keliya maaha afar sano inuu degenaansho haystay haddana waa in uu luuqadda ingiriisiga imtixaanu u galo imtixaanka jaamacadaha loo galo aada u adag dad badan oo halkan degan oona imtixaanaadkaas awoodin ayaa jiray arrintaas oo murugo weyn ku dhalisay dadka doonayay in ay qaataan dhalashada waddankan australia ayaa caqabad ku noqotay laakiin nasiib wanaag aqalka sare ayaa ku soo celiyey dowladda dabadeedna arrintaas waxbay ka bedeleen oo hadda sharcigii caadiga ahaa ayaa jiray sidaa daraaddeed waxaa dhacday marka in maxkamadda sare baaritaan ay ku samayso mudanayaal ka tirsan baarlamanka gaar ahaan aqalka sare iyagu la tuhunsanaa inay haysteen laba dhalasho sida ingiriiska australia new zealand australia itaaliya australia maadaama dalkan uu yahay dal dadka degan inta badan ay yihiin dad banaanka ka yimid jimcihii lasoo dhaafay toddobiyi labaatankii bishan maxkamadda sare waxa ay go-aamisay in toddoba ka mid ah mudanayaasha ugu sarreeya waddanka ee aqalka sare iyo baarlamanka ku jira in ay ka eriyaan baarlamanka waxaa ka mid ah markaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan australia oo isaga shaqadiisu waayey kursigiisa mudanaha baarlamankana oo halkaasi ku waayey dadka soo galootiga ee australia ku nool arrintan sidee u arkeen dadka soo galootiga ee australia ku nool runtii arrintan aad ayay ula yaabeen maadaama dowladdu iyadu markii hore ay bilowday in dadkan ay ku adkayso qaadashada dhalashada iyaga ayaa markii dambe lagu qalloociyey oo aqalka sare mudanayaal ka tirsan oo laba dhalasho haysta ayaa ku waayey kursigooda shaqadii ay u hayeen dalka sidaa la socota xuseenow federalismku dalkan aad buu ugu xoogan yahay waayo australia waxay ka mid tahay wadamada sida wanaagsan uga gudbay qaabka federalismka ama qaabka dowlad wadaagga sidaa daraaddeed ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka ayaa hadda banaanka taagan oo doorasho dib usoo geli doona bisha december ee soo aadan labadeeda waa haddii uu ku guulaysto kursigiisa mudanaha baarlamanka ee dalka australia wararka qaar waxay sheegeen in khalkhal uu ku yimid hanaankii maamulka ee australia kadib markii ra-iisul wasaare ku-xigeenkii talada laga qaaday iyadoo uu ra-iisul wasaaruhu maqan yahay arrintaasi sidee ahayd waddanka maalintii jimcaha ra-iisul wasaare xitaa ma uusan lahayn maadaama ra-iisul wasaaraha uu safar ku maqnaa ku-xigeenkii xilka sii hayena maxkamadda sare ay ka tuurtay booskiisii waxaa sidoo kale taas barbar socda waddanka waxaad la socotaa in labada xisbi ee ugu sarreeya xisbiga liberaalka iyo kan layborka kuraasta baarlamanka ay fadhiyaan maadaama ra-iisul wasaare ku-xigeenkii uu baxay hadda awood ma laha inay wax go-aamiyaan waayo majo majority sid ma haystaan qof ayaa ka maqan haddii ilaa iyo december labadeeda ninkaas uu soo noqon weeyana waxaaba dhici karta waddanka in doorasho kale dib loo loo galo oo oo oo dib loogu laabto doorashadii guud ee dalka oo dhowaantan uu ra-iisul wasaare malcolm tambal uu ku guulaystay
kaasi wuxuu ahaa wariye ibraahim cumar baafo oo ku sugan dalka australia oo khadka telefoonka ugu warramayey xuseen barre aadan halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington
haatan dhegeystayaal waxaan soo karnay kaalintii heesaha waxaa kusoo dhawaataan heeska uu horgurigiisu jacayl la muusikaro iyo cabdinuur alaale iyo nimco yaasin
jacaylama muusikara oo sidii mayay guddaa mirood buu kugu dilaa jacaylama muusikara oo sidii mayay guddaa mirood buu kugu dilaa midyadaa buu sitaa hal bowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaabuu sitaa hal bowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midhxag midare ku yaal mar baad u mililikaa dadkana waad uga mite waxaan ku matalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa waxaan ku matalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa de macan loo saydhiya aabooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muradka lagu xidhaa
adwadi mabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacayadiguwadi mabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay dhexdooda ku maxaya ilaa madaxay qarsoon magaabshi mugiijacay hiil intan migsaday ku mumay dhexdooda ku maxaya ilaa madaxay qarsoon magaabshi mugiijacay hiil intan migsaday ku mumay dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheanoo ismood dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheanoo ismood sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdahaa ma moogin midhkan jecle
waa hagaag heestaasi jacayl lama moosi karo waxaa ugu dambeysay idaacaddayadii subaxnimo waxaa idinla socotiinayay sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan dhinaca farsamadana faasil baa noo joogay iyo dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xagge banadi ku marin hooy qalbigu huna qube xagge banadi ku marin hooy qalbigu huna qube
marwey waa maati dumarku haddaa ragu maamuleen muradkooga ka luma marwey waa maati dumarku haddaa ragu maamuleen muradkooga ka luma ma wilaa lagu hodaa muddadu kaga baaqsataa murtiina waxaan uga socdaa haa hadday arrimihii murgeen ma wilaa lagu hodaa muddadu kaga baaqsataa murtiina waxaan uga socdaa haa hadday arrimihii murgeen hadse murugaysantay anuuma yalkaan qabtee inaad iga maranta hadse murugaysantay anuuma yalkaan qabtee inaad iga maranta miyay kuu muuqataa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaaga tegyihiin miyaa malab loo tufaa miyay kuu muuqataa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaaga tegyihiin